waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
waxay igu dhalatay maansada xilli aanan fogeyn balse familkayga ayaa horay gabyaa u wada ahaan jiray balse aniga hadda waxaan soo shaaciyay in aan maansooda ama aan gabyo labada kun iyo saddexiyo tobanka
waa tahay laba kun iyo saddexiyo tobankii waxaad ku sugnayd dalkan kenya waxaadna ka mid ahayd bulshada qaxootiga ku ah maxay ahayd dareenka kugu qasbaya inaad maansooto
waxaa igu qasbay aniga oo qaxooti ah oo haddana dal shisheeye joogo baan waxaan qolof ahaantayda joogaa dalkayga hooyo dareenkana waxaan la wadaagaa dalkayga hooyo sababta igu kaliftay baa waxay tahay marka in aan gabyo wax kasta oo soomaaliya ka dhacaa ama dhibaato ah ama wax lagu farxo oo kale haddii ayba noqotoba wixii dareenkayga in aan ka hadlo ayaan jeclaystay maadaama meesha annaga aan joogno aysan tvya lahayn waxaan kusoo gudbin jiray cod ahaan ama baraha youtube-ka
ma xasuusataa maansooyinkaadii kuugu horeeyey oo aada uga hadlaysay nolosha qaxootinimada iyo muhiimada dalka uu u leeyahay qofka inuu dalkiisii joogo haa waan xasuustaa intii aan qaxootiga joogay waa meesha iigu curasha badan ama aan u badankeed qoro maansooyinka waana markii aan qaxootiga joogo waayo qaxootiga innaga haddii aynu nahay soomaali inooma fiicno qaxooti balse dan ayaa naga dhigtay qaxootiga waxaan qaxootigu ku sameeyey gabayo badan waxaa ka mid ee aniga oo dhahayo caku caligaroobkiyo ciidiyo qaxootiga cimrigeedu dheeraa oo muddo labaatan sano ah baan qaxootiga joogay sidaas ayaana igu kaliftay in aan maansadaas sameeyo
caligaroobka marka waa geedka ugu badan oo qaxootiga ku nool kaakuma ay aada u arkaan haa caligaroobka waa geed geedaha ee kaakuma ka baxo ugu badan waana inta badan waa la harsadaa oo qaxootiyadu zaa-id u baxaan waana dhisanaa oo dhisbaan ka dhiganaa waana harsanaa oo hooskiisaan fadhiisanaa
ilhan waxaa timid adigoo caruur ah oo aada u yar qaxootiga sidaad ii sheegtay maantana waxaa tahay hooyo caruurteeda ay qaxootisa yihiin dareenka noocaasa muxuu ku geliyaa
wallaahi dareenka noocaase mar haddii aan si u fiiriyo waxaan isdhahaa waadba nasiib fiican tahay sababtoo ee inta aadba weynaatay ood qaxood ku aqliyeysatay yaad weli allaa luuqadaadii hooyo iyo dareenkii dalkaagii baad haysataa si kasta oo qofka uu ugu dhashaa dal shisheeyo dad waxaa jira doorsho dhaqankoodii ani ahaantayda intii aan qaxooti ahaa ama keenya aan joogay ama aan biciyaal ahaayon dalkayga ka maqnaa waxaan ku mashquulsanaa dareen ahaantayda in aan dalkayga iyo shacabkayga aan ka turjumo aniga oo ku hadlayo luuqadayda hooyo
waxaan jeclaan ahayn mid ka mid a maansooyinkaada inaad la wadaagto dadka kaa dhagaysanaya barnaamijkan
maansadayda maansooyinkayga way badan yihiin balse halka maanso oo dareenka zaa-idka igu dhalisa ayaa waxay tahay maansada qaxootiga ah waxaana sameeyey xilli qaxootiga la wada xanuunsaday ilaahay baa xanuunka keeno dadkii ay daateen dhaqaatiirtii la wada jiifo waxaana ku idhi caku caligaroobkii ciidiya qaxootiga cimrigeedu dheeraa kan cadibay jacaylkoodna curyaanshay weeyaan soomaali cirifkeed kan cadaadshay weeyaan cudur aan la garanayn kan caadaystay weeyaan magaceenna caanka ah kan ceebaystay weeyaan dhallinyaro codkar ahoo dhallinyaro codkar ahoo cid kastaba taqaaniyo caadiya dayaxa maro caadiya dayaxa maro halka lagu cadibayow halka lagu cadibayoon ciil ku mudanay weeyaan maansadaa weli way dheer tahay balse intaas ayaa hadda muhiimadeeda ah
waxaad leedahay magacaana caanka kan ceebeeyo weeyaan maxaad ula jeedaa meeshaas haddii aad si gooni usii jilciso waxaan ka wadaa qofka soomaaliga ah qaxootiga haddii la dhaho intaas oo qoomiyada qoomiyadahee ugu qaxootiyaalka galbadan waxaan soo arkay ama aan aaminsana in ay soomaali boqolkiiba sideetan ay tahay qaxooti ama dal shisheeye joog ama yurub joog ama qurbo joog haddiiba aad soomaaliya ka maqan tahay meel kasta ood joogtid waxaad ku tahay qaxooti sababtaasaana u idhaahday magaceenna caanka kan ceebaystay weeyaan waan usoo laaban doonaa kaakuma iyo nolosha halkaasi taalla weliba si gooni waxaan jecelahay inaan hooyooyinka usii eego bal waxaad iiga warantay waxaad ii sheegtay inaad muqdisho tagtay adigoo weliba hilow badan u qaba markii kuugu horreysan ay ahayd oo caasimada soomaaliya aad tagto waxyaabihii aad la kulantay oo aad soo aragtay maxay ahaayeen walaahi muqdisho weligay ma arkin dhegta un baan ka maqlay magaalo madaxda soomaaliya waana markii iigu farxad badneed oo aan tegay waxyaala iigu yaab badnaa waxyaalihii iigu farxad badnaa iyo waxyaalihii iigu muruga badnaaba xamar waan kusoo arkay waxaana ka mid ahaa wixii iigu yaabka badnaa aniga oo intaan hadda la eg baan waxaan weligay ma aan maqlin xabad dhacaysa oo markii iigu horreysoon xabad dhacaysa ama shanqarteeda aan maqlaa korkayga laga rido oo xataa intaan anigii shoogay aan ku iri dadkii ila socday itaabta in aan noolahay waayo xabad dhacaysa maba aan maqlinba
waxyaabihii ee kuugu naxdinta badnaa ee taasi ahayd waxyaabihii kuugu xiisaha badnaa oo aad aragto eh, bal iyana noo sheeg arrintaasi waxaa iigu xiiso badnaa markii aan arkay shacabkii soomaaliyeed oo giddi ka midaysan waxa aan xirtay marada calanka markii aan wadada marayay waxaan arkayaa dadka majoritygooda inay ku mashquulsan yihiin calankii sababtoo ah calanka muqdisho meel kasta ood maraysid wuu ka suran yahay haddana waxaa muhiim ah qofkii qaba markay arkaan waxaan marka la xiisooday oon calankayga u dhigi waayay shacab badan iyo dad badan oo waxaan arkay xataa gawaaridii wadada maraysay markaan calanka gocantayda ku taabtay in wadada xataa gaariga uu ka istaagayo oo qof kasta uu ku fiirinayo calanka qiimaha uu leeyahay iyo sida aad u xiran tahay
waxaa tahay een, gabar dhallinyaro ah qaxooti ku barbaartay weli noloshii qaxootinimada ku jirta bal iiga sheekee dhibaatooyinka iyo hanjabka hooyooyinka soomaaliyeed haddii ay jiraanba ku haystay qaxootiga iyo waxyaabaha maanka lagu sabo marka la joogo xerada kaakuma
walaahi xerada kaakuuma annaga haddii aan horta dhallinyaro nahay waan ku muraal jabnay hooyooyinna haba sheeginba Een, waxyaalaha noogu dhibka badanna waxay tahay hadda waaba roonnahayba xiliyadii hore oo adiga labadii kun iyo sagaalkii ilaa saddex ilaa afar iyo toban shan iyo tobanka inta laga gaarayay waxaana lagu sameyn jiray dhibaatooyin badan waana la handadi jiray dumarka waa la kufsan jiray ee, gabdha- ee, ragga waana laga layn jiray oo haddee maalacadey baa inta xabad lagu dhufto ninkii iska dhimanayaa gabadhi waa la kufsanayaa wax ka hadlayna ma aana arkin arrintaas maadaama annaga aan qaxootina madaxweyne noo dooda ama cid micnihii soomaali u doodana aana haysanin waan la aamusnayn marka hooyada waxaa ugu muruga badan markii ninkeedii laga dilo gabadheediina horteeda lagu kufsado taas mid ka mid ka dhib badanba ma jirto haddana sidaa ay tahay in aan naloo doodaynin baan arag- aragnay maadaama aan qaxootin nahay dhib kastoon qabnayna halkaas baan kaga aamusnay ma jirtaa fariin gabagabadii aad u dirayso soomaalida iyo dadka ku dhagaysanayaba guud ahaan waxaa jirta fariin aan u dirayo soomaali oo dhan meel kasta ay joogto waxaana idin leeyahay soomaaliyay wixii annaga aan khayrkeenna ama dadkeenna ama asaageenna aan kaga harnay waxa waaye qabiil ilaa haddana ma hayno qabiilkii iyo qabyaaladii aan intaas oo sano aan kusoo dhaqmaynay maanta ma sheegi kartid qabiil iskuul dhisay ama qabiil laami dhisay waxaan ku habsaanayna waa intaa waxaan idin leeyahay soomaaliyay qabiilkan iyo waxaan qabyaalada e kawaan tooma kawaana keena oo ani ahaanteyda waxaan aaminsanahay sida tan inaan in leeyahay soomaaliyay dhammaanteen dhirtiyo caleentoo isku dhaafan baan nahay xubno wada dhashaan nahay dhuuxiyo laftaan nahay dhugta aragga maqalkiyo dhaayiyo indhaan nahay kiina kala dhigdhigahayow oo wax noo dhimahayow dhimo oo ha noolaan waaba habaarkii ugu dambeeyey in nala kala saarana ma rabno waa tahay aad waa mahadsantahay ilhan adigaa mudan
like as la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs soomaali